alcoliya afgaalad alif baa ka khayrin allailaa anaa ih ibliiska gurmoona ummadda urursada allailaa anaa ih
haddana waxaan dhegaysanaynaa oo marti u nahay yuusuf ciid bal yuusuf bal wixii adag gabaygaa aan tirin hayo waxaa la yidhahaa magiciisa iyo geestiisa ee sida ganta loo wado ee gacalku iyo kaanigidigiisba daaroodka ugu aan dhammaanaynana weygalaastahaba iyo geniga lulkaha markaa soo darwaaqsadaba waan goco shafaanaadee marraxaan garbaa lagu dhalay iyo godan colaadeeda nina kagama guul helo dagaalaysa soo galaya aridkoodna way gudan jireen gaarankii maqana gashigu kama abaajiyo haddii aan gacaalo loo dayna booradhee raggii tegay la maqal gaaduhuu falaya giddigiisba reecayna bay gabagabayeena gabaldhiciyo waaguu baryay gaarka ka hayeena xaqoodii wax badan gaahdaybay dhab uga goosteena gurbaciyo haddii fidhiciyow lagu galay riyagaasiyo colweyniyo haddii ay guuta ku hagaagtay reer gabanka haydiyo haddii ugeysi ka ilqaaday galliyadii i saaxayd hadday iga gadoomayso gubaabadan tiriyey iyo hadalladan geystay iminkan gam ayaa sidii loo gabaanadaya gogol baan ku dhidiibayaa gacan dambeedkaas wax dhan buuso tufkay gaas la dumay guuyo raadsariya wax dhan bay intay geel dhaceen garawataabeena wax dhan bay guboo soo jareen godobna keeneena wax dhan bay gumahan ayna iyo goxoshyalaayeena wax dhan bay kub gowraara iyo gudubsin aadayna gudhadaan xulaayiyo raggeen abidkayga waaye girligaanku maantu qabsaday geedahaan rabaya gaajada waxay uga baxsheen gumuc rasaaseeda goonyaha dad bay uga shideen giiraxsanayaala gorgor iyo waraabaa ka fulay gudurigoodiiyo gobollada ayaan lodkuhu gawda ku hayaaya gaagii ka soo haray hadduu gooni baaryahayo goonyaha waxaa laga xushaa goosankii tegayo waa la iska goobtaa sidii gaban ugaareeda gubnigaan dirayniyo wuxuu gulufku meeraaba gasadaa waxaa looga yimid gaanufsanayaala gosha webiga lagu soo jiro iyo geliya hawdaya waatii aan ganay kala haray iyo garhigii toosnaya gabiibtii la dhigay daahir bay gocosho tahaana allaylahayd u sooray qabaan geeri foolxumo ee gabland iyo halaag baa ku dhacay labadii gooboodii gambariya mugweyn waa midii galabta joogaana waa guululu liibaan hadduu gaallanaan jiraya gaanatooyinkii qaylowaal gacan ma taagaana aniguna galoomaan ku xidhay nimankii geesnaaya garaadaan u yeeliyo waxay galabsanayeena billadgeesi baa laga simiyo dini misaalkiisa kisaasaca waxaa iigu wacan libikungeeraarka waa guusha noo toostay iyo gooshi baan helay waqtigu ahaa waxay ahayd lixdan iyo shantii mar dagaal dhachay waxaa la isku taxallujiyey in dagaalkaa qayb laga qaato lana isguubaabiyo markaasna xoogaa waxaanu annagu islahayn waa laydinka haystaa libta gabay markaas antiribaa wuxuu ahaa haddii ay laba qabiiloo gudboon daanna kala gaadhagood iyo buxaad iyo haddii geel la kala qaado wax la kala gadoomaba haddii ay gun iyo baargaadha guubatada haddii laysku rido gumaca baaruuda garkaa iyo garkaa kale hadduu soo gabrada maydku inkastoo gusooraba ka dhacay geeri loo dhalayo goobtaa ninkii yeeshay baagaaree libinkiiyo wuxuu geyrku kuu socon karaa guul adoo qabee garka iyo anoo labada low cad iskula gaarmay oo ciil la gubatoobay ubaadalcanaya ayuunbay galo folola iyo gabay ahayshayna geeraarma imaba fura iyo gooda iyo faane mana gelo sidaan galabta ahay gabadh islaameeda gamaasta iyo shirkan gawle iyo kumanka gawriga odayaasha gabalaaxa iyo gogosha nootaan la gaafkaan la dhigay hadalladan la iga goobayo maxaan garangar kaga goodaya waan golaysnaa isla markaasa gabaygaas gabay kale wuxuu ahaa asaguna isla waktigaas oo isla waktigaasah annaga iyo ayaanlaha wixii aadka kala raaca ummaduhu haddii ay xajiyeen eelkii naga jooga ama kaag haddaan loogu bu'in ama radeedula islaamka iyo gaalada haddaan waxaa arkayaa rag adduunyahan jiray haddaan maanta daba ooyin ilmadow agooniyo haddaan ilmadow agooniyo haddaan dumarku awleynin isaayiyo balaayiyo haddaan aani lagu raagin aqalada la seexdiyo haddaan reerka laga aafan arlada orkubaha waraabaha haddaan agas la daaqsinin arlada iyo ilaha ceelka iyo oogad iyo duurka irid loo dhaqaaqabo haddaan la kaqiiqaa alla ilahay armaantiga sidii u waday
armaantiga sidii sidii iyo orodku waa iyo meel.
orodku waabeen tix kaloo yaroo iyaduna isla waalaha ku taxalluqday Ma magaceedu yahay ayaa waxay ahayd duwaad tilmaam bay duruwaa baa la tilmaamayay duwaadii how ciyaaryaah adigan kuu dignaynahaya ha degdegin rag baa ku daldalan wegan dabadeeda dallac iyo baruur baad ka fulin garib rag waaweynoo dukuntaa kumqoon laga dhigay yaan duulka kuu wariya duxda iyo cadiintiiyo ludaad dib uga sheekayna waxaa duugta kuu hari lafaha dibadda yaalyaala diyaar noqo hadday laba qabiil dab isu qaateen waxaase dardaarankii iga haray dayno keligeeda dayrtii lasoo dhaafay iyo doogii lagu naaxiyo dadku maanta waa buuran yahay buq iyo waayeelo dabkan kaliyahaa kuugu filan duulka kuu kacaye madamanido waadigii hilbaha diirad ku lahaaye dullaanku goortuu baxo yaa dabagelaysaaya hadda yoogin ee jaacunaa kaaga soo badan
markaan waa Magaas jaamac wuxuu- uwuura oogaas u haa allow woodka maantaya maxaa waalli dhici doonta walaalnima ma joogto iyo tolnimo la isku waanshaay qof waliba wixii lagu falay iyo wey laleeyahay waftigii la diray haatana weeradiistimide waxyeellaa ku gaadhay oo dagaal waa fiicdhicay waraabaha kan baahan hilbu walamsan doonaa weyd cunu u maayee baraaru- baruur waad cuheli goortuu waddiga haystay aan weliga moodayni wadaadkii waxbana nooma tarin weesadii siday waddankii dhulkii aan lahayn waa horuu tegey warqadaa la kala qaatay iyo waxaana sheegay nimankaan wareersan annaga nama wadaayaan wadar uma heshiiyaan intay weylunta arkaan wadar uma heshiiyaan intay weylunta arkaane wadaca alla xaalkaa rabbaa looga kaashada anigu segebaga ma aan waayayo oo waaxidkay baray waddadaanu qaadaana qaan waraqyadiisii hadda waabyadihiin baan tagaa waa baryiin fiil weel baan idiin darahayaa sida wadaameed waa idin waraabinahayaa waa kaniga qaata weerada dhacaysa iyo naflaha weyda dani weyday walaalaha culloobay iyo qalbiga laga walaacayo wacadkii horeo loo de- loo xira waa yarkii go-ay waa yeeladi- waa yeeladii baana jiray waa- waa- wacadkii horeo loo xiray yaa waa yaa waa yarkii go-ay waftigii la diray iyo kufriga wuxu dhexeeyey waan waan inay leeyihiin waa wax lagu baayo allow yaa waraaqaaqa googu darta tuugaydi wahaabay noqdeen iyo carruur waalid caasiye waktigii xornimo aan rabnay yay naga wareesheen waynaanna untiyo rabbigii waaxidka ahaay waasanayna jeeray annaga naga wareegaan haddii ay waddadu toosan tahay la isma waayeen wadwadkaan ka leexdaa sharciga wuusan waafiqay waayeelladii baana dilay waafi loo qabay goortii wanaag laga rabay yay wuxuu shaqeeyeen warmay noo afaysan kolkan waa waran yari niman yahow waktaad haysataa waaga maanta ee haddaad weelasha buxsateen xaaska wuxuu reeba dad welashii Buxsateen, xaaska xaaska wuxuu reeba wadaadada u yaray ninka odayahoo weynba wacdigeena iyo diinta iyo waana la halmaami wiil buu bartaa nama hantiya talada weydaarsha wadaca alla xaalkiina waa loo walwalayaa wadacaa la xaalkiina waa la walwalahayaa
Ee, waxaa weeye gabaygaa aan firinhayaa isla shan iyo lixdankii markii dagaalada furan dadkan reer guuraaga ay ka dhex dhacayeen oo ilaahay uga raayay Ee, wuxuu ahaa gabaygaasu niman yahow tashriig gabay faryahan waan ka taaqureye toodoobi maayo horbantaa wiishiis dhegeytamin iyo hadduu sharaf lahaa qiimo toobanee iminkana furxaan iyo hubantow isku leeyahay oo waan tanaasacayaa intaad igu taqdiideen maatiga colaadaha haddii la isku taagtaago teeriga haddii laysla dhaco taaktarka iyo kaalka laysuma furaaye hadduu maydku tiro beelo ninkii laga turroonaa haddii goobta laga tuuro wixii tegay ahaado dib baa lagu tabqaadaa ee tafantaafka sheekada haddii hadal la laystaasata nagada qabiiliyo hadduu gabaygu tan yeesho ninka libinta soo taaday buu tooqu baxayaa inta kale tira uuma furin taxakum waa yeelay tuke iyo waraaba ka fulay tahaarahayg iyo toddobaatan geel doontay iyo tuugna ii taliya baxa waa lataamka adogay tiigsinta haleeshay tash- tashka daaran dooliya qabsaday taranka reer beni tegay miidha reer kuushi iyo cadowga tuu tegay inkastoo raggay i tegay qutubaha yaalyaalla tuub iyo cagweyne ugu filan tawa iyo ciila tarta nimanka kuma gaari karo toogadaan hore ee nafta waa wacaya haddii ay boogta igu taalo nafta waa wacaya haddii ay boogta igu taalo wax dhan buu maraxaan tusnada kala tafaallaya in kutulkay soo baxay oo taan u soo shireeya tunka adaga reer sare hadduu tuuran yahay meelo turuq iyo wax aan xoog lahayn waa lasoo tubaya toddobaatan boqol baa fadhida togoga ceelkaana tiriinoo xakiim iyo lixdiye tomis iyo riifil turaabtaa ka badan aaladan taabka ku hayaa tartaradu waxay ila jabeen tacab rasaaseeda tiiraanyadan laga sameeyey taha iyo ciilka hataa taladu beenaanin waa laysu tegayaa markii laabsanaa ceebtu waa toban ayaamood hadduu sabteemba weeriyo colaad taxalluqa joogata mashluura kuma fiicna iyo tuuladan jiray tuubleyska dheeriya qaxwuhu tacaddi weeyaane adigoo iddaa taxadaray burtaani boqolowa waa inaad wax atari ka daba tiirin noqotaa shardisa niman taxaab lagu qabto oo keena lagu taago oo xaaska loo furiyo to'yo oo tacabka loo saaro oo layska qarab fuuqsado oo toolonku idlaado oo bahalka doomaha jiraa tuura ka hibaado ninkii nabad tawaankeed galaa waa wax kuma taabo ninkii laba tobankeed galaa waa wax kuma taabo markana janaala kusoo laabtay
anigu hoosta ma aan eego iyo hilibka daaroode hadalkaygu uma uuri karo kuban habboonayna gooltan hillaac sara arko inaan halka sheegay hinjiinkiisa meeshaan ku wado way iska hubiyey hawbaan ku siiya siduu haatafuuyiye inkartaan hor dhaladkiinahay oo hibadna loo siiya harti iyo maraadeynba waa hayb walaalaa ee marraxaana waa lama fura mana hayaan mana harayaan aleelka sana halkuu naga jira lagu halleeyaa hiil waa galaa oo fadlo waana lababaye hal hadday yihiin dowladnimo miska helayaane nimba hawsha uu leeyahay yahooy la leeyahay habar waliba wiilkay dhasho iyo hebel tiraadaye hareeraha markii aan dhigto yaan ku hambalyooday heraarka iyo dhegala lagu hayo kala geeyo
waa gabayadii cumar barwax waxaa weeye sax yar oo aan ka hayo abwaankii gabayahanka ahaa oo weynaa oo la odhan jiray cumar garwax kaasoo waktigiisuba iska fogaa mar nin la dilay biyadii iyo hawlihii uu ka hadlahayay ayaa gabay u tiriyey wuxuu ahaa ninkii gacanta weynaa xisugu gelin ma diidana garanay oo gurmaha diin buu goobka ku hayaayo gallad malaxa waa lagu gubtaa oo sinkoroyaale gargeliyo aan gacmaha lagu darayn waa daruur gabada gashi culumase waa gudubme geed gawda la hayaada waxuu lagu garaacaba marbuu kula gadoomaada ama guura oo guula oo gogol qasha oo boqol garnoo siiya ama adinka oo noo guddoon gogol ku wada seexa yani ninkii reer diin baanu ka wada doonaynaa jamahay sidaas maxay ahayd ninkii dhab u yaqaan hadalka waa inuu dhareeyaaye dhiig lagama keeno iyo waxaan ku dhamhayna sida dhooma awr lagu raray ee dhicadda u yeeshay markay taladu kaa dheelido yaa oday dhammeeyaaye dhismi mayso daartaan lahayn dhore iyo ciidi haddii dhagaxu keliya sadhagow iska dhacayaa dhulka idin soomaali wuu wada dhexeeyae dhaxal sidaanu nahay gadarlada naga dhacaysane nima miyahow dhan baad wuxu wadaa dhaqashadiinna iyo sida dhaantaxaalkaani waa kala dhaqaaqeen kuraastaan idiin diidanay aad idinku dhowrayna goortaad ku dhiidiibsateen waana dhumisteena dhuuntaadna qabateen intaad nagu dhawaaqdeena sida dhaantaxaalkaani waa kala dhaqaaqeen urwaaguga hadduu neef diro oo dhuunta kala gooya dhacaanka iyo baruurtii hadduu dhuuqa labadiiba goortuu dhargaabuu kan kale ugu dhawaaqayo sida dhaantaxaalkaani waa kala dhaqaaqeen burdahana waxaa laga dhacaa waxaa laga dhacaa xoolo uu dhaqaye dhudhun xoog leh kuma keenin iyo dhex iyo weynaan haddaan malabka loo dhiibahay dhuux ma geliyeena gudimada markii lagu dhufto oo dhowda laga yeeshay dhawaaqeeda meertuu maqlo yuu dhabu xanaaqaya dhegihiiya wuxuu kaa galaa labada dhaayooda sida dhaanta xaalkaani waa kala dhaqaaqaya dhallinyaradu way baahan tahay dhulakan joogtaa ee shicirkoo dhibaataysan yad wada dhargaysaanay nimankii dahraad idin dhisay yaa dhowr habeen qadaya sida dhaantaxaalkaani waa kala dhaqaaqayday dhulka aanu leenahay adnebi dhaafa laga waaya hadda waxay u soo dhoofayaan inay dhawato inayna dhaanshaane iska dhiciya wacadkii allaan la ina dhaafayno
inaas waxay la tahay waa
qoladii waa la hadlaysa doorashadii weliba waktigii doorashada
markii hore wuxuu ahaa gabagaasi ka bilowday wuxuu ka bilowday gabadhaydii ninkii guursaday oo u siiri santi baa wax loo guursan jiray saacaddii hore ee inamaha sad baa lagu qabay oo saatan ma ahayna sahankaa ninkii barkacay sooma aragkay sooriyada iyo yaradkii la waa laysi siin jiray sirig iyo dhasayre iyo maxaasada idiin diiday reer diinigaan sare maxaa loogu socon waayo sinjiga awogeliyaa saatan laga dooro haddii ay sidooda u dhaqdaan la isma seedeen suur saablac baa laga dhigan cid islaamayn sacabada waxaa lagu sidaa sida carruureeda sawir baa la moodaa ninkii seega midabkiisa saxariiray reerko markaas haddii uu yidhi sogoguma ahaan kara niman laga saareen kaawal waan horay u haynin kaas hore ma weyn haa ka dambe wuxuu yidhi suhra iyo mariiq waa iyo jawaabtii suhra iyo mariiq iyo cudaar saacad wada muuqday Ka- anaa iyaga markii ii gaba i tireemaay markii dambe idhi maxay kuu tiriyeen ayagu gabay kuu tiriyeen waxay yidhaaheen inaseed adaa guursadoo saasa soo rogaya jabi soo geliya Ah, Aa, markaasuu wuxuu yidhi suura iyo cudaar iyo mariiq saacad wada muuqday sanadkii ay soo wada bixeen unku saxariiri abaar baa dadkii lagu sallada siimadaysa ah siyaarinta waa kala jiraa sanada guudka ah saddex boqol sitiin iyo lag baan sanamka eegahay hadda waxaan la suurinin baa la is-su'aalaaya suursuulin baa loo maraa suuril ciriiryoone sidee buu ka duulaa nimaan saanta fiirsanin suul dalableh waa laga ka saa socod ninkii wey raggaan anigu kala soocayaan kala sifraynayo sixiro walkaakiciyosadaa qaarraa inasteed markaan guursaday sawjad ii noqotay nin waliba sadkii ugu lahaa siyi berigii sayid inaan ahaa iyo inaan sagay marankayga warbalseediyaalkii hubsada weydin sugayahay gobannimo hadday ii saxaan sida aan eegaayo so anigu suuf dheer ma xihan sida saraakiisha dadku uma sinna ceertu soo idinma saamayn suubanuhu faadumo markuu siiyey calaxayda subxaan iyo alkaaf iyo markuu suuradaha eegay sina ula niyoodiyey inaan taladiis eegay salka weel markii lagu onko yuu sare u toosaay sakeeyaha wixii kala dilaa weyla saxariire saaxiibayaalow hablaha sidaa loo dhaco waa tan sadcaalowga imid seerahan jiray saddexlagi wax badan baan fadhiyay sibanka maanta ah kul haddaan salaam xiditinima gacanta laysaayo oo aan sidaydii ahaan sabir la leecayo sodor iyo xigaalnimo haddaan seegay labadiiba reer qurux inaad saarsadaa soo wax sugan maaha soo wax sugan maaha ooma galaba kuugu daro
haye
galayax nin la yidhaahdo oo gabayga aad iyo aad ugu horeeya ayaa hamayn hamaynada ka mid ah sadankii qolaadaba ay joogeen dadka dhexdiisa ah ayuu gabay yar ee guubaaba ah ayuu tushay wuxuu yidhi inkastay walaalaha yihiin wabarradii aabbe celi iyo raggaasoo gardhacaan weeradii gelini maxaa wiilka habartii dhashana weerarka u diiday tix yar baa markaas ka idhiyo cabdiyo warkaagiyo u bogay waanadaa tidhi wadnihiiyo qalbiga wayga galay waana waafaqay anuun haddaanse hadalka wayn baaray ee waa yirada eegay anuun baa jawaab waafiyiyo waasirkaa odhan celi iyo raggaas weerdhaca yaa weerarkii gelin waa niman marka ay weerar tahay warama toosnaayo waaxdooda cadowgii jiraa kaama wursadeen waddankayay joogine si kale laguma waayeen wacdiga iyo kayrada markaan dhab u waraabsiinno wareentada markay soo diraan wiidadda iyo xoogga walwalkiiya markay kaa hadhaan wahanka urkaagu waxay kugu taraan saa dambaad weheshan doontaaye wafti iyo col weyn baa ka iman weegan dabadeed ha ka waalin waagaan dhowbay warcab soo xihan waaga dhowey waa aan soo xiran haddii uu gabaygu mid leeyahay iyo moos in lagu daaho ama qolo mashkuulad haysay iyo maral ka qaadayo ama madax dib loo aayo iyo mahadhareebayo maqsuugun hadduu leeyahay ee laga macaashayo masalaya ekaadmiga iyo hadalla meeqaan la macno loo dhaqaaqaba haddii aan milicsadoo eegay wax markii maskii galayax oo qaatay maasada ee anuguna miru dhaafay baan muhiim isayaaya inta kalena waa meehanow ama se maamaayo shigaaga goortan dhibsado ama se maadinka markiciyo markaan soo callaqo miinadii iyo xoogga moortaanyahan soo rido yaa laga marooyoona masaakiinta kuma aadin karo ninka soo direeya armaatiga mamnuuca haddii aan dhigta sii daayo mowduucu wuxuu uba hayaa toban kun oo miis aan maqiiqo caawo kalena maqalka sheega
waana maqalada ahaa lix iyo tobanka qodob wuxuu ahaa wuxuu ahaa gabaygaasi markii gabayadii ay farabateen oo dadkii markii hore lagu ictiraafi jiray iyo dad badan oo kaleeto ay u sinmeen gabayadii ayay igu kaliftay inaan anigu aan sidii aan isaga daayey aan sheego dabeed wuxuu yidhi awal maanso waa taan gurshay oo gooyey waa iyadani indhaweyd ka gabangaabsadoo wayga garanteene anigoo aan gabin baan nacay ee kama galgaaleyne lix iyo toban hal oo wadagartaya uga gaabsaday gabaygu waa yaraa maxamedow gaafihii hore ee garka iyo sidaydaas nimaan guuta ka caddaanin amaan shaaribada oo gotiya gucummo aar yeelan golayaasha lama keeni jirin gaafka loo tagay maantana gurbood iyo gabdho iyo gaban yaroo wiila iyo oday guxuushaaya yaa guusha loo simaya gaf inay amuurtaasi tahay uga gaabsadeen guubaabo iyo goodi iyo gabay ma daayeene haddii aan garwaaqsaday intii aan gu'iyo waa joogay nin gaboobay oo oday noqday iyo guudcaddaan ahaye gafkii iga dhacaa maanta waa geeri oo kale inuu godob islaameed ibado uga gaabsaday cibaadada ninkii gaar ka mara guuldaraa heliye gabbal dhiciye waagii baryiye goorya ayaanba marna kama gidaadeen fahmada guulla ii qoraye gabayada haddaan shubi lahaa amase geeraarka wuxuu iga galaafanahayaa garasho diimeeda magam oo hameenkii wardi baan guri alleylkiiye nin ilaah u go'an baan ahoo uga gaabsaday gaddaan anigu soo maray haddaan gun uga sheekeeyo inkasta oo barkood go'ay naflaha geeribow imane raggii geedka ila joogi jiray gabalkii baa noole galkaa bari garoowiya nugaal garacad meesheeda goodiga hargaysiya intii guban ka hoosaysa garbahaaraley iyo intii geda ka baallaysa intaasuon geyiga ee bahay gobollo soo sheegay anigaa guddoonsho u noqday oo gabay u teednaay maantana rag badan buu gurmaday gooha maansadee inay wiilal wada guuxayaan uga gaabsaday gabay hawle iyo raage iyo gooni baa lumay cali iyo gahayr iyo qamaan geeribow timide ismaaciil lamawd baa gembeeyey waana tuugwaaye afcad wuxuu galeeriyeeni ogaa geesigii dhimayey ka gabooye guuleed jucfana geesihii hore garaaskayga nimankii ahaa gululi weeyaane anna goordhow waan filahayaa goof la ii qodee inay guurtidii eber yihiin uga gaabsaday nin kastaa guddida raadiyaha haysu gaamuree ama haysgirraaxeen kuwaa geela dhaqayaaye intii uu raaga go'ay uunka wuu garasho dheeraaye dhulkase guufanays baa ku badan guuxa meelahae gole iyo fagaare iyo shir iyo goob hadday noqoto inaan ciduna iga geesadlayn uga gaabsaday haddii aanan gobaadoo dhashay iyo geri ku taabaynin ama aanan gammaankii fardaha goray ka fuulaynin ama aanan garaadiyo bilada garabka saaraynin waxba goodigiisiiyo ma rabo golokasheegiisi inaan galala'diisu iyo anficin uga gaabsaday nin gurbooda lama qayrsan karo guun haddaad tahay midaan hooyadiis gurinin oo guriga meeraya aan weli gosheediya ka bixin gurada awrkooda hadduu goob walbaba taagan yahay gabayna tooqaayo kolna inaanan garab joogsan karin wuuga gaabsaday nin ragihi wuxuu guday amuu galayba loo diidiye haddii aad geesi tahay meel walbaba cadowga guulaya giiryaalihii kula dhashaa gaalo kaa nacabe inaan xaasid gacal kuu ahayn uga gaabsaday intii aniga markii aan gibin ahaa iyo haddoon gooman oday yeeshay intii aniga geed iyo shir iyo garangarlay keenay amaan meele lagu guulay iyo gogol ka sheekeeyey haddii aanan gabbaro weyn ku helin guuyo iyo xoolo inaan faydo laga gaarahayn uga gaabsaday gabdhaheenna waxaa loo yaqiin haybad gooniyahe goshay xidhan jireen iyo maryaha loo garaarsadee gobna waxay ahaayeen intay guudka dabayeene maantana gad baa lagu arkayo guuldarriya ceebe adigoo gidaar uga hor yimid kaama gudayaan garoob waalan iyo waxaa ka haray goroyo food dheere hiddihiina waa garab mareen gaar ahaan jiree timihiina gadaf bay ka dhigi madax gambuul weyne iyagoo ninala guursan bay wada gambaysteene haweenkeenna dhaqankii gediyey uga gaabsaday inkastoo unguyaal badan cimriga geli ma sii waaro mar aan go'aba mawdkii rabbi baa ii gadaal imanay godna waa isugayaa qubuur guda ciriiryoone inaan ciidda hoosteeda geli uga gaabsaday gooraan fardood iyo darmaan galow ka dheeraysa sayid maxamed geel iyo lo iyo godol wuxuu haystay arlaa'iga wuxuu daar gengamay gulufna heenseeyey gubnigii daraawiish wuxuu gaasas bixinayey gabagaba intuu dhigay wuxuu libin ku geeraaray wuxuu naaga goba guursadoo aqalla gowriirshay intaas oo gallada oo ilaah ugu gargaarayey gagii buu ka taagnaa cidla'a maalintuu go'ay nimankii godka u qoday ma cunin gudurkii duugeede gadaal xumida dunidaan arko wuuga gaabsaday shir la gooday waa yeel gabraday tale la goyn waayey guddi ururtay niman gaan ah oo gararka feeraaya xaajada guyaal iyo guyaal geesu dhici weyday garaadiya wax loo sooci jiray guurcaddow oday haddana geedka wiilka yar baa gixisa soo siini haddaan gowrshay kani waa adduun geesu foorare eh inba aakhir sabankiina galay wuuga gaabsaday
walahi cabdow kii qaraaniga ahaa uu ka bilaaban jiray nambadha igu dar wuxuu ahaa hadalkaasi isaguna mid kii hore tix raacahaya ayuu ah ama sidaan sooyada isaga joojiyey ka hadlahayo waay
qaraamiga rag waa wada yaqaan qaabka maansada ee aansi qodobadeedaan nin kale qaali ii noqonay qamaan iyo ismaaciil mire iyo qawdhan iyo raage qarnigayga nimankii ahaa amase kayrkayga qabray wada galeen odayadii qaalanaan jiray raggaansi qiimo weyn qiimo weyn ila lahayn qadanka mooyaane amaan qaawo geeloo dhashiya qaalma lagu siinin ha yeeshee quruurxa ka badan qaylyo sannadaane waxase gabayga quruxdiisa dilay quudku raadsigee anna qiimadduu yahay markii aan qunu ilaaleeyey ama uu qas iyo waalli iyo qooq ka bixi waayey ama qayrab wiiluhu murtida ila qorshaynaayo ayuun baan qufulay hadalladii qirada weynaaye eegana dadkaa igu qasbiye kuma khasaareene qalbiga iyo laabtana ka jaray waana qursadaya buy
bal haddana cabdow gabayadii arrimihii dhacay waayadii dhaweydee xabashida iyo gubaabadii soomaalida aad u tirisay war intii noo qabo ayaga
tix ka mid aha waxay ahayd nimanyahu tirawgeyga gabay tebiya oo geeya tabaalaha adduunyada ka dhacay tebiya oo geeya toddobaatan boqol oo tixood tebiya oo geeya in amxaaro tiirkeedu jabay tebiya oo geeya taaluukadiiyo hooggii qabsaday tebiya oo geeya nimankii aan taxaabay oo xirxiray tebiya oo geeya maxaabiista jeelkii tif yahay tebiya oo geeya talalkiiyo cabaadkii ka baxay tebiya oo geeya inaan ciidankoodii tirtiray tebiya oo geeya inaan taangiyaashii ka gubay tebiya oo geeya inaan toban kun oo wiil ka dilay tebiya oo geeya raqdoodii arrida tuunsanayd tebiya oo geeya inuu xayle tuug waalan yahay tebiya oo geeya inaan toobiyadu doonahayn tebiya oo geeya isagaa tullimadii baashay tebiya oo geeya afrikaanka dawsku ku wada tebiya oo geeya tafaraaruqu nagu dhex wado tebiya oo geeya tuuraha hawaash iyo dhulku naga takoorayo inaan taako laga siinahayn tebiya oo geeya
markaasi badan yahay laakiin waxaan doonayn ma garanaysa